xarunta amaba masaajidka hilaal islamic center oo ku taala magaalada florence ee gobolka kentucky waa goob ay si weyn ugu diirsadeen soomaalida degan magaaladaasi waxaana ay dabooshay baahi ay bulshadu muddo dheer qabeen oo ahayd in ay helaan goob ay ku cibaadaysan karaan oo ay caruurtooduna si xor ah ugu baran karaan qur-aanka iyo diinta islaamka cabdirasaaq maxamed cumar oo ka mid ah guddiga masaajidka ayaa faahfaahin naga siinaya xarunta hilaal islamic center ee magaalada florence ee gobolka kentucky walaal masaajidkan waxaa la yidhahdaa alhilaal islamic center waxaa la furay oktoobar labada kun iyo labaatankii markii ugu horreysoo annagu aan furnay waxaan u furnay baahi aan u qabnay in aan marka ayadaa maadaama communitiga uu soo badanhayay dadka soomaaliyeed oo aaggan ku noolna ay marba mar ka dambeeya ay soo kordhahayeen inaan u samayno wax la yidhaahdo meel ay ubadkoodii iyo cibaadadoodiiba markaayada ay kaga faa'idaystaan sidaa daraaddeed waxaanu furnay masaajidkan labada kun iyo labaatankii waxaad moodaa inaan markayada aada uga faa'iidaysanay intuu hadda masaajidka furnaana ubad badan oo soomaaliyeed oo markayada aaggan ku nool inay qaarkoodna markaayada ay si fiican wax oga baranhayaan ilaa afar macallin baan muxuu aha ayaan u diyaarinay oo markaayada ah ardayda wax u dhigta jamco walbaba waxaa weeye salaad baa lagu oodaa salaadii o dhanna waa la waxeeyaa laba imaam baa ka shaqaysa si fiican oo wanaagsan bay markayada yay hadda u socotaa xaaladdu ka hor masaajidkan intaan la furin ma jiray xarun kale oo islaamic centera ama lagu cibaadaysto oo soomaalidu isugu imaan jirta ma jirta mise tii ugu horreysee soomaali ay maamulayso oo caruurtii soomaalida ay imaanaysa halkan laga furay waa markii ugu horreysay oo markayada meel soomaaliyeed la furaan odhan karaa waa ay jirta meelo kale kala duwan oo markayada dad islaam ay ayagu ay fureen oo meelo fogfoga markayada la aadi jiray oo dee qaar labaatan mayl ay noo jiraan qaar muxuu ah kaba badan ba ay noo jiraan sidaad ogtahayba florence ama bon county waxay daris la tahay stateka ohio magaalada la yidhaha cincinnati ohio halkaas laftigeeda masaajid weyn islamic center la yidhahda yaa ku yaala ilaa iyo siddeed iyo toban mayl buu noo jiraa masaajid kaloo asaga laftigiisa florence oo baahida muxuu ah islaamka aaggan ku nool aan dabooli karinna wuu jiraa muxuu kaga duwanaan karaa baad isleedihiin marka masaajidkan cusub ee hadda la furay muxuu kaga duwan yahay kuwii hore ama kuwaasaad carabooda wuxuu kaga duwan yahay waa meel marka ayadaa ay dad soomaaliyeed marka yadaa ay maamulkiisa hayaan waa meel marka yadaa cunuga soomaaliyeed oo marka yadaa ciyaarahaya ama baalkaynhayaan la dhibsanaynin waa meel marka yadaa nin gurigiisii ku noolo marka yadaa dee uu sida ayada ah uunan ka qalonaynin baan u arkaa inkastoo bulshada magaalada florence ee gobolka kentucky ay ku guulaysteen aas-aasidda masaajidka hilaal islamic center haddana bulshada soomaalida ee degan gobolkaasi gaar ahaan magaalada florence oo aad u yar darteed ayaa culays iyo caqabad ku ah in la daboolo baahiyaha xarunta sida uu tilmaamayo cabdisalaam maxamed cali oo ah maamulaha masaajidka meeshaan magaaladan baahida aan u qabnay masaajidka maasha allah walaalkii cabdirasaaq baa ka soo hadlay baahida hadda noo taagan waxay tahay communitigii oo dadkii ay nagu yaryihiin oo dadkii yaryihiin masaajidkiina ay baahi taalo furitaankiisa alxamdulilah kumaanan dhibaatoon balse waxaa aada culays nooga hayaa operationkiisa sidii socodkiisa ahayd ama biilashiisii biyihii korontadii iyo kiradiisii sidii loo iibsan lahaa oo muhiimad ahna waa rabnaa insha allah sida loo iibinayana waxaa qiimaha masaajidka lagu rabana waa afar boqol oo kun oo dollar masaajidku waa koryo hoos wuxuu leeyahay ilaa iyo toddobaatan iyo dhowr baarkin space kaloo weyn uu leeyahay oo baarkin laga rabo isagana in laga dhigo weyse ma lahayn weysaan ku darnay hadda weysaan dhisnay oo ilaa afar weyse iyo musqul iyo musqulo kaloo soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo dhignay kaarbed baan dhignay kaarbed cusubaa mar dhow dhignay masaajidkaana wuxuu dhisan yahay waa laba sano waxaan rabaa inaad halkaas ku hakatid waxaad sheegtay masaajidka inuu u baahan yahay in la iibsado hadda maxaa masaajidkan uu ku furan yahay makira mise waa iibsi lasii hormariyay may masaajidka hadda wuxuu ku socdo waa kiro kiro ayaan ka bixinaa kiradaana alxamdulilah meel kale waxba nagama soo galaan balse dadka ku tukada iyo dadka magaalada degan ayaa wax iska soo aruuriya qaarkood wax isku qorqoreen qaarna kiradiisa waxay kaloo ku baxdaa jimcada wax yar la ar aruuriyo balse wax weyn oo oo income oo weyn oo masaajidka uu leeyahay uu ku taagan yahay isaga ma jirto
masaajidka waxaad sheegtay in qiimihiisu uu yahay haddii communitiga ama bulshada soomaaliyeed ee halkan degan haddii ay damacdo inay iibsato in lacagtiisa ay ku kacayso afar boqol oo kun oo dollar marka afartaa boqol oo kun oo dollar ma yihiin communitiga halkan degan kuwa haddii ay isku yimaadaan bixin kara
maya runtii run ahaantii community ahaan dadka soomaalida meeshaan ku nool dad keligood bixin kara afartaa boqol ma ahan bal saddex meelood meel xataa inay keeni karaan ilama ahan sababtoo dad aada iyo aada u yarbaa meesha degan magaaladana magaalo saa u weyn ma ahan waxa aan codsiga usoo dirayna waa dadkeena banaanka jooga walaalaheena kale ee isteediyada kala degan ama magaalooyinka kala degan hadda sidaad sheegtay masaajidka dhismahan uu ku yaalo maasha alla aad buu u qurux badan yahay waaba dhex fadhinaa waa kiro laakiin ma iibba oo in la iibsado ma la ogol yahay aada iyo aad iibka optionka oo iibska waana la siiyey waan iibsan karnaa nin kale dhulka waan idinka iibinayaa buu yidhi oo masaajidku dhul ahaan iib buu noogu yaalaa annaga inaa iibsanno ayuuna noogu yaalaa marka wakti ma laydin qabtay mise inta aad kirada bixinaysaan waxba dhibaataa kama imaanaya runtii horta liiska aan saxeixnay saddex sano waaye sanadka saddexaadna haddan ku jirnaa balse waxaan jecelnahay liiskaas saddexdaa sano intuusan dhammaanin inaan iibsanno oo dee qofkii waa xoolihiisii oo meesha yaallo haddaana hadda laga iibsanin qof kaloo ka iibsan karaa imaan karo oo dhigi kara meesha anaa rabo balse saasay tahay annagii weli waxaan rabnaa oon ku calool adeegayna inaan iibsanno masaajidkii oo baahida jirto darteed aan iibkaana rabno inaan ugu dhaqaaqno hadda imisuu ku kiraysan yahay kirada waxaa weeye laba kun lix boqol iyo toddobaatan iyo shan waaye waxaa ku jirta property taxiga iyo oo stateka ah baa ku jirta kiradiisu waa intaas oo bil walba qarashkaas waxaa bixiya dadka magaalada degan ayaa bixiya kheer alaas iyo communitiga magaalada degan dad badan oo bil walba wax isku qoray baa jiro oo xoogaa yar dhiiba balse waxaa soo gala masaajidka wax baahidiisa kafargarayn karta maahan kor markuu u boodo masaajidka waxaa soo gasha saddex kun waxaana kor u dhaafin balse lacagta ka baxda ayaa aada uga badan markiina la dhaho kiro iyo afar macallin oo joogto iyo laba imaamoo joogto lagu daro qarashkooda lacagta soo gasha aad sheegaysa matay dadka communitiga isku qoran baa mise mid kale jirta waa dadka communitiga magaalada degan lacagta isku qorqoreen waxa weeye dadka magaalada degan ayaa konton konton isku qoray iyo boqol boqol qaar bixiyo dadka magaalada ah weeyaan dahabo cadow maxamed waxa ay ka mid tahay waalidiinta degan magaalada waxaana ay dareemaysaa inuu ka degay culays ka haystay xagga barashada qur'aanka kariimka oo ay hadda iyada iyo carruurteeduba ay ka helaan xarunta cusub waxaana ay ka hadlaysaa sida ay xarunta u anfacday aad baan ugu riyaaqayaa magaalada maadaama dadkii ugu soo horreeyey almost seventeen years degan baan ahay oo dadka ugu soo horreeyey saas ay tahayna ma aynan lahayn meel masaajid oo maanta aan caruurta maclimad ahaan aan u geysan karno ama aan maxay ahaydoo ilaa iyo ay noogu dhigan karaan dugsi marka aad baan ugu faraxsanaa masaajidka furitaankiisa kheyr allaha siiyo communitiga soomaalida ka qayb qaadatay iyo kuwa maxay ahaydoo noishag adig lacagahooda ku bixiyeyba marka aad baan ugu faraxsanaa farxad baaba la hadli karin mararka qaarkood waaya adiga imisa caruuraa kugu dhigat hadda dugsigan hoos yimaada masaajidka maasha allah shan caruur baa ii dhigata xabiibtii ka hor xagee qur-aan ku dhigan jireen waxay ku dhigan jireen meel dugsi aada u fog kale masaajid kale aada u fog laakiin waa sabtida iyo axadda unbay noo aadi jireen oo laba saacadood oo naloo soo koobay sida halkaan aan ugu baraarnay ama maxay ahaydoo aan waqti naloo siiyo sabti iyo axad jibco iyo khamiis baa afartas maalmooday noo dhigtaan waxayna soo galaan tree ama foor bay soo galaan waxayna ka bixi karaan xilli al xilliga ay dhammeeyaan casharadooda ay ka soo baxaan lakuma koontoorolahayo ilmihii siday doonaan bay u boodboodaan oo u cararaan ay fan ugu qaataan waa meel aada iyo aad aan ugu faraxsan nahay sababtoo ah aroosyadan ku dhiganaa ee xafladahan ku dhiganaa qalinjibintan ku dhiganaa awal horese maana heli jirin waxaweeye magaaladan labada kun iyo afartii bay soomaalida soo bilowday ilaa hadda masaajidka aan furanay waaye kii ugu horreeyey ciid cabdulaahi cabdi oo ka mid ah odayaasha magaalada florence ee gobolka kentucky ayaa aaminsan in helista xarun noocan ah ay horseedi karto in bulshada soomaalida ahi ay ku soo hirato magaalada kuwa hadda deganna ay ku nagaadaan dhibaatada ugu badanee horta halkan magaaladan nagu haysata waxay ahayd faamili kastoo soo guuraa oo halkan noogu yimaadaa wuxuu u guuri jira uu nooga noqon jiray community la-aanta aanaan lahayn masaajid iyo malcaamad iyo meel dadkii caruurtii la geeyo markaa imaka alxamdulilah si wanaagsan ayaa imanka dadkii ugu soo hiirteen masaajidkan intii la furay waxaanu kolley imika annaguna soomaali ahaan meel aanu isku urursanno oo qaaraankayagii iyo dhibtayadii iyo xanuunkii iyo dhakhtarkayagii iyo arooskayagii iyo howlihii dee intii soomaalidu ay lahayd oo dhan aanu gaar ugu hellay bay noqotay markaa rag iyo dumar aanu halkan isugu nimaadno carruurtaydii halka ku timaadayna cidna idina aanay dhibsanayn annaguna aanaan dhibsanahaynin marka waalidiin ahaan iyo odayaal ahaan iyo community ahaanba aad baanu ugu faa'iiday masaajidkan dadka muslimiinta markaa waxaanu ka codsananaa kolley marka si loo eego lacagtani sina uma badna sina uma yara si uma badna oo de waa afar boqol oo kun oo qofkii haya kuma badna sina uma yara oo dee marka communitygayga halkan jooga loo eego way ku badan tahay oo qof weer hows ka shaqeeya oo maanta dee lacag jeebkiisaba iska yahay marka la yidhaha afar boqol oo kun baa masaajidkii laynooga doonayaa dee waqti dheer bay ku qaadanaysaa marka waxaanu ka baqa qabnaa in masaajidkiina meel istaraatiijiyu ku yaallaa inna lagu fallaso oo nalagu dul iibsado annagoo kharash gelinay oo dhismihii maanta dhismo badan gelinay in nalagu fallasaa baanu ka baqananaa markaa sidaa awgeed dadka muslimiinta waxaanu ka codsananaa inaanu inay naga soo caawiyaan masaajidka qof walba ajar baa ugu jira farxadda iyo nafiska ay bulsho ahaan dareemayaan soomaalida ku dhaqan magaalada florence ee gobolka kentucky ayaa waxaa dhinaca kalena hareer socota walwal ku aadan in ay hanan waayaan masaajidka cusub ee ay samaysteen si walaacaasi xal loogu helo ayuu maamulaha masaajidka cabdisalaam maxamed cali waxa uu dirayaa baaqani dhammaan muslimka ku nool adduunka meel walba ay joogaan soomaalida meel walba ay joogaan waxaan jecelnahay inna laga caawiyo masaajidkan oo hadda qiimihiisu afartaa boqol yahay meeshii waa meel aan aada ugu baahannahay eriyadan dhulka ku yaalana waa meesha ugu habboon oo magaalada dhexbartankeeda ku yaal oo loo soo lugeyn karo oo qofka xataa hadduusan gaari haysan dhallinyarada taraagleyda xataa ay usoo lugeyn karaan ti eegu lesdana mile buu jiraa highweyga dhinaciisay saaran tahay oo businesskii iyo makhaayadii iyo meeshii magaalada dhexbartankeeda ku taalla marka codsigeena ugu weyn waxay walaalaheen muslimiinta meel walba ay joogaan inay iibsiga masaajidkan naga caawiyaan si aanan macnihii annagoo meeshii degnay naloogu dul iibsan ama dad kale aysan nooga dulqaadin dhulkii dhulkii qarash baan gelinay kaarbad baan dhignay musqulaan ka dhisnay weysooyin baan u samaynay marka aad baan uga codsanana walaaleen kheyrka jecel inay na soo caawiyaan masaajidka iibkiisa nagala qayb qaataan ay nala soo xiriiraanna insha allah